annagu maan bismillahi raxmaan raxiim horta dhammaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto intaa markaan ka gudbo annagu wax kumaanaan dhawaaqin dadka reer hiiraan ayaa wax ku dhawaaqay iyagoo ka tashtay ilaa sideed iyo tobankii bisha iyo maanta oo ay ahayd haddaana qaldaneen shan iyo labaatankii bisha ayaga ay ka hadlayeen habkii ay wax u dhisan lahaayeen iyo sida ugu habboon waxa ay maanta ay ku dhawaaqeen in state la yidhaahdo stateka hirshabeelle ay gacanta u taageen madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen dadkii hogaamin lahaa
yaa loo doortay marka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen waxaa loo doortay aniga iyo nin la yidhaahdo axmed inji axmed ismaan cabdalle
marka adigu waxay ahayd guddoomiyihii gobolka hiiraan maamulka hirshabeelle oo shalay kusoo magacaaba ayaa xilka kaa qaaday maxaa ku diida xilka qaadista haddii shalay maamulka uu lahaa awoodda magacaabista maxaa maanta u diiday inuu xilka kaa qaadi karo maba diidan xilka qaadis maha waxaa laysku hayaa waxaa laysku hayaa waxay yihiin shalay hiiraankii jirtay maanta ma jirto cali jitii shalay jirana maanta ma jiro sida ay ku taana waan kuu caddayna waan kuu qeexayaa hal sano ayaa waxaa lagu jiray dagaal oo dadka reer hiiraan intii qaybo badan aan dagaal gelinay oo ay ku baaba-een oo khasaaro badanoo naf iyo maal uu gaaray ayaguna guushii ilaahay siiyey iyadoo ay caawinayaan annaguna waa hogaaminaynay ciidamada soomaaliya iyo dowladaha saaxiibkaa intaba ay caawinayaan ayay waxay ka saareen dhul dhowr boqol oo kilomitira ayaa shabaab laga saaray okay ciidan dowladeed oo dhulkii ilaaliyaa ma jiro waxay ka laayeen xoolihii shabaabka xoolaha dadka aduuqan kuwa dilaya waxaad og tahay oo aada la socotaan dhaawicii muqdisho la geeyey ee cisbitaallada laga bixiyey xaafad lagu baaninayay inay xaafaddii iwa daba galeen qarax ku dhifteen waad la socotaan yacni qof dhaawaca oo xaafad yaalla yani wasiiradii xildhibaanadii madaxdii qaranka ayaa muqdisho lugaynayso horey gadaal u socoto qof dad dhalinyaraoo dhaawac ahaa looga daba tegay luuq iyo haafad ku taalla ee maxaan ku yidhi halkaa marka dadkii noocaas ahaa yaa damaanad bixinaya oo difaacyada ku jira waxay u baahan yihiin sibooday u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in la hogaamiyo waxay u baahan yihiin in weerarka difacyada lagu kormeero waxay u baahan yihiin sidii shalayba dagaalka loo geliyey ilaa dadku waa dad jeclee militari amar qaadanaya maahe in loo diyaariyo inay dhulkii ay hantaane haddii aan u bann kow midda labaad qorqa dowladii qortay oo dowladii qortay ama qofha lagu bedelo ama qofha lagu magacaabe oo ururkaa argagixisadaahay u sacbinayo ama waxabada u ridayo ama uu u dabaaldegayou soo dhaweynayo taariikhda miyaad maqashay
marka marka haddii adiga shalay shaqadan aa qabanaysay gudoomiye guddoomiyaha cusub ee la doortay maxaa diidaya inuu hawsha meesheeda ka sii wado asaga inaan weydiisa ila habboon maxaa kuu diiday inaad dhahdo aada ila habboon aniga waxaan u baahno keliya damaanad
marka ma weydiisatay maamulka hirshabeelle damaanadaasi inay bixiyaan
yaan weydiiyaa
madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka shala ku soo magacaabo
ayagu ima magacaabin meesha iigu yimaadeene ayagu warqadii qoreenaaba shabaab uxabadiridoyahay say ugu aaminaa dalka warqadii ayaga qoreenaaba shabaab uxabadirido u dabaaldegaya ugu aamini karnaa ummadda markii aan dagaalka ku jirnay qaybta ku lahaayeen ma garan kartaa ya marka waxaad leedahay dagaalku wuxuu ahaa dagaal aniga aan waday welina aniga ii baahan
dagaalka fiiri dagaalka soomaaliyao dhan baa ku jirtay ciidamada xoogga dalkaa ku jiray dowlada saaxiibaa ku jiray laakiin ka shacbiyad ahaan waxaa ka dagaalamayey dhanka hadda hiiraan lagama wada sifeyn shabaab wuu ku jiraa weli qaybo ka mid a laakiin inta laga sifeeyey waxaa dagaalka xooggiisa ku jireen dadka deegaankay ahaayeen oo qoryahooda soo qaatay waxaa abaabulayna anaa abaabulay iyo rag kaloo dee odayaala laakiin anaa hogaaminayay oo hor socday lix iyo tobankii bishii juun ee sanadkii naga tegey baan magaalada berebereinta ka ambabaxa oo kelinka shanaad etoobiya xuduudeeda soo maray oo laba baar maray oo halkaa ka soo baxay ama tabaan waxaan ka soo gala jahada halkaasaan ka soo bilaabay marka yani ma ahayn aniga gantaale iga dhacayer ma ahayn anigu aan wax gaara qabanayn laakiin waxaan lahaa hogaamintaan lahaa laakiin hadda dadka kaa soo horjeeda waxay kugu eedeynayaan in aadan amarkii qaadanaynin in dagaalka uu istaagay in dib loo wada ay caqabadi ka timid culayska ugu badanna adiga uu kaa imaanayo
faransiinay aniga hal shayaan ku cadaynaya aniga too talamiinta inaan ka hoos shaqeeyo diyaar umaba ihi haddii wax kasta ay dhacaan nimankan ayagaa awalaan dhib ku qabay ninkii ay soo magacaabeen na anigu hadda inuu shaqeeyo iyo inuu shaqeey diido asay u taallaa waa howl asaga loo iyo ciddii soo idmatay ka dhexaysa laakiin waxaan u baahannahay dadkaani waa dad bini aadana waa dad soomaaliyeed aragtiyay leeyihiin aragtidooday soo bandhigeen cadaawadda annaga inaan konseenkaan ka qabnaana waxay tahay dadkan damaanadooda xaggee aadaysaa markii waxaasi dhaceen ayagoo damaanadooda u baqayana inay daladaa ka hoos baxaan oo ay state kala samaystaan ay go-aansadeen
marka taasi taasi soo ma keeni karto in culays kale u yimaado in colaad iyo isku dhacyo kale ay yimaadaan taasna ay noqoto mid al-shabaabka u danaynaysa oo oo halkaasi ayaga laftirkooda ay fursad ka helaan inta siyaasiyiintu ay isku mashquulsan tihiin
eeg wax laysku jilaaba ma yaalaan meesha oo hadda ciddii cid u kulula cidaa kaasa doonta laakiin hadda cid isdilaysa ama isu kululi ma jirto meesha waxa arriminayahay waa dadkii odayaashii gabdhihii dhalinyaradii dadkii iska lahaa lahaanshaha oo dhulkan deganaa ayaa masiirkooda ka hadlaya ciddii hadda dadkaasun ku buufinaysaana dee ayaday u taallaa taas waa taas tan labaad dadkan hoog u dhimanay mama jiraba sababtaan kuu sheegayaa yacni shabaab inuu dib u qabsado haddii saasi dhacda meesha aad ka leedahay sidaa hadda loo maamulayaaba ah inuu dib u qabsado anaa hadda ku caddaynaya sababta taa markii dagaalka lawadaba laguma lahayn duur kumay lahayn nimanka dhanood meesha adada leedahay waxbay wahayeen duur kuma ulaayin cali guudlaawe hal maalima kama sheegan idaacadda ilamaa aan aadan yabaal ka tagnay maalin idaacadda kamuu sheegan guulaha intaa la egee shabaab ee laga soo hooyo oo ilaahay nagu asturay waxaa dagaalamayaa waa maamul goboleedkii waxaa dagaalamayaa waa maamulkii gobolka hiiraan waxaa kaaka laakiin hiiraan waa idinkuugu yimid furumaha dagaalka hiiraan waa kasoo muuqda madaxweynaha
wuu yimid wuu yimid wuu yimid laakiin muxuu soo kordhiyey maalinna nama dhihin dagaalka wada ka baxana nama dhihin oo ilaahay ugu maalinna nama dhihin su-aasha ugu dambeyseen raba inaan ku weydiiye waxay tahay inta badan waxaa la yidhaahdaa oo si cilmigana loo qoraa in hogaamiyeyaashu marka ay caan noqdaan ay adkaato in ay amarada qaataan mararka qaarna ay ay isku dayaan inay awoodda iyagaba la wareegaan ma isleedahay caannimadii dagaalka hiiraan ayaa hadda qayb ka ah in aad tiraahdo maamul gaarhan samaysanaya
falastinay hal shay inaad fahamtaan jeclaa laha aniga nin soo shaqeeyaan aho nidaamka iyo dowladnimada iyo wax ka garanaya fursad baa alla siiye kuwan dowladnimo waa uga horreyna moogtaha qof asagu isboqraaye ma jiro aniguna isma magacaabin ummadda ayaa wax magacaabatoo aragti leh inaad ku qanacdana waa jeclaa laha meesha aad ka leedahay dadku markay caan noqdaan amay noqdaan aniga wax ii kordhoo gaara ma garanayo oo hadda aan caan ku ahay oo weyn ma garanayo wax aan diidanahana mama jiraan hal su-aalahaa taagane ma laga jawaabi karaa war dadkan cadow baa u samaysan difaaciyeyna ku jiraane yaa damaanad qaaday ama dowlad federaal ha noqoto ama ha noqoto mid ka sokaysa ama dadka hadday damaanad mu haysa caaw awal damaanada taasi markay timid damaanadoodii waxu waayeena shacabku inay waxaan samaystaan ayay ka timid aada umahadsantahay gudoomiye